Dabaylaha xooggan ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada Kismaayo iyo Nimaaxigeeda waxay sababeen saameyn ballaaran oo gaar ku ah dadka barakacayaasha ee ku nool haryaha magaalada Kismaayo. Barakacayaashani oo badankooda hore uga soo barakacay colaadaha iyo abaaraha ayaa la kulmay xaalad cusub oo adag ka dhalatay masiibada dabiiciga ah. Haddaba qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay saameynta ay dabaylaha xooggan ku yeesheen guryahooda.
dabeeshaan waxayna haysaa anaga muddo indhaha waa kala feedi la'nahay guryihii anaga balbalada anaga aan dhisanana dabeeshii anaga qaadahayso waan rafaadsannahay walaalaheena waxaan ka codsanaynaa in guryahaas ay nagu soo garab qabtaan wixii kalaa loo baahan yahay inay nala arkaan waa dacy- macnaa anaga tabardarana hayso meeshaan dhibaana keene bismillaahi raxmaan raxiim gurigii adi aad geli laheedoo madax aad gelin laheedoo ilmaha aad ku qaban laheedaaba macnaha dabeeshii anaga qaadahayso cabadii anaga aan ku soo hayno maanta afar eh oo meeshaan lala keeno oo ood macnaha aynaga qaadaysa waa waa la dhisahayaa waa dumahayaan waa la dhisahaa bay dumahayaan oodiina tawar anaga aan ku gadan ma haysan walaalaheena waxaan rabnaa in gurihii ilmaha anaga aan gashan laheen aan meeshii waxaan ku qaban laheen inay nagu soo garab qabtaan ilmi yar yaraan haysanaa wax alle waxay noo soo kaslahayan oo anaga madaxa aan gashan inay naga qabtaan waxaanaan heystaa oo caruurta oo xanuunley ah oo xaaladooda saana caradan u adkeysan karin waa ku rafaadta meeshaan afar beriyaan deganaha buushka waa dhisaynaa wuu soo dumaa waa dhisaynaa waa soo dumaa waxaan oo kaleeto habeenkii oohin caradiyaa ku badatay ilmihii ma shaqaysan kartid meel ma aadi kartid meel aad degan tahay ood ku hoynaysaba ma qabtid waa ku rafaadnay mijingaasha taa mir aan kusoo aruursanayno mar ilmihii meel aan ugu tagayno mala dabeeshaana qaada ilmaha so ood aan dhisna ma haysano mareeraha gagaabkaa soo gurinaa loorahanaan jejeexnaa kor saarnaa dabeeshaa naga qaade meel aan ku hoynaaba lacasanahebo dalaad dhow antana nishaani amiinkaanta baryaani afara ahaay marka dabaasha waa ujeediin indhaha ma la furi karo ilmaha wax la siinaayo ma leh oo afarka saan socda wiligaana ma arkan duufaan baa ma leenahayna indhaha ma la furi karo baabuura taha maalan ma ma soconayso toosh lishidoo aragni shalay dhib mee waa kan guryaa kan saan way kana shan kol la dhisi kana saan subahan la dhisi saan ay kan kaadina waaga saa guryaa kursha dudumaan lam kor saan oo bas way meel la galay man waa saahana gurug dhulku bacaad way tabarna ma leh
hadda dadkii oo meesha degan ayaa dabeeshii waxay ka qaadaysaa guryaashii dabeel wax hadda oo macaawinayo haastaan male ki kastana gurigiis bacdiisa ka haysaa dhibkaas dartiis oo ayaan horta aan qabnaa oo dabeeshaan qolal badan hadda hadda lagu dhihi karo ilaa toban iyo waxaas hadda lagu sheegi karo oo bac la-aan ah ilan ba oo hal sano saarneed ayaa ku buubtay tabar muu hay sidan oo kale bacdana iska jirtaa ninka tabar muu hay bacdii wax iska gadanaya ma hayo
Dabaylaha ka socda magaalada Kismaayo ayaa waxay sidoo kale saameysay adeegyada gargaarka ee dadka barakacayaasha. Barakacayaasha ayaa badankooda aan lahayn il dhaqaale waxayna waayeen fursad nololeed iyadoo saameynta dabaylaha ay sii kordhisay nuglaantooda.